bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlىa nabiyina mxamedi wعlى aalihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu dawuud sulaymaan bnu اlأshcaf asijistaaniyu raximah اllahu tacaala baabu tashmiiti اlcaaqisi fi الsalaaة ay hada kani baabu bayaani xukmi tashmiiti اlcaaqisi qofka hindhisa qofka hindhisayo qofka hindhisaayo ama qofka hindhisay farax gelintiisa oo yarxamuka allah in la yidhaahdo xukunka fi salaati salaadda dhexdeeda lagu farax geliyo xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay baabu tashmiiti alcaaqisi baabu bayaani xukmi tashmiiti alcaaqisi midka hindhisay farax gelintiisa oo yarxamuka allah in la yidhaahdo fi salaati salaadda dhexdeeda in lagu yidhaahdo sidaas xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qofka hindhisaayo waxaa weeyaan ninna waa ninka hindhisaayo ninna waa ninka farax gelinayo ninka hindhisaayo isaga inuu alxamdulilaah yidhaah salaadda dhexdeeda ku yidhaahdo wax baasoy leedahay ma laha maxaa yeeley alxamdulilaah waa dikri dikrina salaadda ma jebiyo oo ma buriyo laakiin yarxamuka allah in isaga loo jawaabo waa khitaab waa iyo jawaab jawaab qof khaarij oo salaadada yacnii qof salaad ku jirana inuu cid kale la khitaabo oo u jawaabo wax ugu jawaabo uma bannaana saa darteed marka way kala duwan tahay alxamdu lilaah qofka hindhisay uu dhahaayo iyo tashmiitinta marka tashmiitinta ama faraxgelinta xukunkeedu waa inaynan bannaanayn asoo og xukunkeeda haddii uu kas u yeelo oo yarxamuka allah qof hindhisay uu yidhaahdo salaadda waa ka jebaysaa isagoo og yacni haddaanu ogeynuu uu arrinku jaahil ka yahayna wax dhibaataa malaon salaaddii ma ka burayso markuu ogaadana laakiin way ka buraysaa ayb maxaa yeelay waxyaabaha salaadda dhexdeeda ku saabsan ayaa waxay u qaybsamaan ma'muuraad iyo manhiyaad waxyaabaha salaadda dhexdeeda in lagu sameeyo layska reebay qofka hadduu la yimaado isagoo aan ogeyn oo jaahilka ah ama isagoo hilmaansanba wax salaadda kama burayso ma ka jebayso tashmiid alcaadisna waa kalaamoo kaley la mid tahay kalaamku wixii layska reebay waa hadduu isagoo is-ilowsan ama isagoonba xukunka ogeyn hadduu la imaado salaaddii ma ka jebaysa meesheedu ka wadaa bikhilaafi laakiin waxaa taas ka duwan shay salaadda dhexdeeda laysku faray oo rukni ah hadduu ka tago isagoo iloobay ama isagoonba jaahil ka ah waa inuu la yimaado soo celiyo un markaas rukuuc ama sujuuduu ka tegey jaahilu ka ahay markii loo sheego inuu salaadda dukado maxaa waa ma'muur waxa uu ka tegey ma'muuraadka iyo manhiyaadka saasay u kala qaybiyaan culummada ayb xukunku marku saas ayb abubakar waa tii marka uu markii nebiga uu arkay inuu soo galay markuu dadka salaadda tujiyey nebiguna uu soo daayo safkii uu soo kala dhex galay markaa uu arkay abubakar uu dareemay nebiga inuu soo galay waa kii alxamdu lilah yidhi alxamdu lilah iyada salaad ma jebiso ayb waa dikri ila iyada laakiin tashmiid tashmiidku khiaabaa ku jiro qof kalead kula khidaabaysa ugu ducaynay ayb kaas marka lama ogola qaala xadaanaa musadadun salaadda dhexdeeda qaala اlimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun qaala ahbaranaa yaxya xa waahbaranaa cuثmaan bnu abi shayba qaala ahbaranaa ismaaciil bnu ibraahim wahuwa bnu culaya ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam almacruuf bibni culaya almacnaa ay macnaahumaa waaxidu waaye can xajaajin الsawaaf xajaaj bnu abi cuثmaan ibni maysara aلsawaaf xajaaj ibnu abi cuثmaan maysara ow saalim waxaa loo yaqaan xajaaj aلsawaaf abusalt alkindi mowlaahum albasri hiqaة xaafid qaala xadaanii yaxya bnu abi kahiir wahuwa اlyamaamiyu hiqaة akhraja lahu asxaabu اlkutub الsita can hilaal bni abi maymuuna ninkan marna hilaal bnu abi maymuunow ku yimaadaa marna hilaal bnu caliyin waa ark mar dhowow noo imaanaya hilaal bnu caliyin isagoo ah marka hilaal bnu caliyin iyo hilaal bnu abi maymuuna hal un waa marna aabbihiis kunyadiisa ayaa loo nisbeeyaa marna aabbihiis magaciisa loogu magac daraa ayb marka in faa'iidada ku jirtaa inaan laba qof hal qof inaan laba qof loo malaynin w marka kunyooyinka iyo asmaa'da ayb can caطaaء bni yasaar caطaa bnu yasaar almadani abu muxamed almadani fiqaة faadil caabid ayb wa kaana yukir اlmawaacid mawcidooyinka iyuu badin jirayoo nin aad dadka kaana saaxiba cibaadatin wa wacdin ayuu ahaa can mucaawiyata bni اlxakam assulamiy waa saaxibi rasuuli illahi sal ly slam qaala wuxuu yidhi mucaawiya sallaytu maca rasuuli illahi sal ly slam nebigaan la tukaday buu yidhi facadasa rajulun nin baa hindhisay min alqowmi dadkii tukanaya ka mid ah faqultu waxaan idhi yarxamuka allah yani isaga markaa wuu ku cusbaa islaamka waxaana loo sheegay qofkii hindhiso ee alxamdu lilah yihaa yarxamuka allah inuu dhaho marka dee salaad dhexdeed ma lagu dhahayaa mise ma aan ogeyn marka faqultu waxaan idhi buu yidhi marka yarxamuka allah faramaanii waxay igu soo ganeen alqowmu qolada dadka biabsaarihim aragyadoodii yacnii way isoo milicsadeen wa yacnii qof wax hariib ah sheegay oo kale sidiisii ayaa dareenkoodii iyo milicsigoodii xaggayga ayay soo mariyeen faqultu waxaan idhi waa ukla ummiyaah waa hukla ummiyaah hooyooyinkiin ha idin waayaan nacam maa sha'nukum sha'nigiinnu waa maxayo tanduruuna aad eegaysaan ilaya ani xaggayga maxaa iisoo fiirinaysaanu wuuba ka daray markaan waa hukla ummiyaah buu yidhi maa sha'nukum tanduruuna ilaya qaala waxa uu yidhi fajacaluu waxay gudagaleen yadribuuna inay garaacayaan biaydiihim gacmahooda calaa afkaadihim inay ku garaacayaan bowdyahooda inay gacmihii sidaa ay leeyihiin ayb fa caraftu waxaan gartay annahum iyaga yusammituunanii inay i aamusinayaan qaala cumaan cumaan bnu abi shayba isagu wuxuu yidhi falammaa ra'aytuhum markaan arkay yusakituunanii inay aamusinayaan laakinnii sakato anaaba iska aamusay yidhi marka ayb waan iska aamusay falammaa sallaa rasuulu llahi sal ly slam nebigu markii uu tukaday waxa uu yidhi falammaa sallaa rasuulullahi markuu tukaday rasuulka biabii wa ummii aabbahay iyo hooyaday ku lagu furto waaye isagee marka biabii wa ummidan dhaar ma aha waxaa weeyaan waa lafdu yacnii lafdi oo tusaayo furasho yacnii hooyaday iyo aabbahay isagaan ku furan lahaa oo haddii hooyaday aabbahay laiga nebiga inaan waayo iyo hooyada iyo aabbahay inaan waayo hooyada iyo aabbahay inaan waayaan dooro lahayo ayb biabii anta biabii wa ummii aabbahay iyo hooyaday kuwo isaga lagu furto waayee maa darabanii ima aunan garaacin walaa kaharanii imana aan nicin oo ima dhibsannin ima aanu kahannin walaa sabbanii ima caynin uma qaala wuxuu yidhi inna haadihi salaata salaadan laa yaxilu kuma xalaal aha fiiha iyada dhexdeeda shay-un wax oo shaygaasoo min kalaaminaasi dadka warkooda ah haadaa kan dadka warkoodo kan ah wax ka mida salaadda dhexdeeda kuma xalaal aha innamaa huwa wax kale maahne atasbiixu weeyaan waaltakbiiru weeyaan wa qiraa'atu alqur'aan salaadda waxaasaa lagu sameeya tasbiix iyo allaahu akbar subxaana allah iyo qiraa'atu alqur'aan iyo ow kamaa qaala rasuulullahi sal ll ly slam ama sidii rasuulka uu yidhi ow kamaa qaaladan marka muxadifiintu waa isticmaalaano qofka wixii nebiga yidhi haddaynan boqolkiiba boqol lafdiga aynan u hubbanayn ow kamaa qaala intuu macnihii sheego ow kamaa qaala dhaha ayb saxaabada marka ibnu mascuud iyo way samay jireen ayb muxadifiintuna marka waxay tilmaameen qofku haddii lafdiga hadalkii nebiga shak yar uu ka galo ereyga uu isticmaalay laakiin macnuhu isku mid yahay ow kamaa qaala inuu gadaal uga daro qultu waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innaa qowmun innaa annagu qowmun qole ayaan nahay xadiidu cahdin wakhtigoodu uu dhow yahay bijaahiliyatin jaahiliye uu ku dhow yahay qole wakhtigoodii jaahiliye ku dhow yahaan nahay annaga oo goordhow soo islaameen waqad jaaana allaahu alla wuxuu noo kee waqad jaa'ana allaahu alla wuxuu noola yimid bilislaami islaam wa minnaa annaga waxaa naga mida rijaalun rag iyo atuuna u tegaya u imaanaya alkuhaana kuwa qeybka iyo ka warramo wax sheeg sheego qaala waxa uu yidhi falaa ta'tihim adiga ha u tegin buu yidhi kuwaasoo ha u tegin qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi wa minnaa rijaalun rag baa naga mid ah yatatayaruuna baasaysanayo dad yacnii wax baasaysto yaa naga mid ah qaala wuxuu yidhi daaka kaagaas shay-un shay weeyaan waa wax yajiduunahu ay dareemayaan fii suduurihim xabadkooda ay ka helayaan dhexdiisa ayb ee falaa yasuduhum yownan ka celinnin waxay rabaan yacnii tadayurku waa waxay qalbigooda ka dareemayaan laakiin yaanu ka celinnin waxa ay damceen iyagu markaas bimacnaa waxaa weeyaan haddaad safar adiga damacday qalbigaagina aad ka dareentay war waxaan ama intaad wax aragtay oo aan xaqiiqo lahayn oo aad istiri marka warniya waa tii la sheegi jiray wakhtigan ama bishaan ama yacnii usbuucan ninkii safro inuu dhibaato gelaayo dhib ku dhacayo ama ninkii guursada iyo qalbigaaga inay soo gasho waa suuragal laakiin maxaa lagaa rabaa yaynan kaa celinnin waxaa rigtay falaa yasuduhum tadayurka marka qofku wuxuu ku dhacaa wixii uu rabay markuu isaga dartiis uga joogo ayb ee bimujarad qalbiga ka soo galay keliya maahan inay marka ay shirkiga ama yacnii waxa ay wadato inay ku keenayso waa hadduu isaga u hoggaansamo waay marka falaa yasuduhum yown iyaynan ka celinin waxaa ayb qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi wa minaa rijaalun baa naga mida rag yakhuduuna dhulka wax ku dhigdhigo faal iyo wax la midan intay dhulka wax ku xarxariiqaan ayay iyagun wax sheegsheegaan dad sidaasaa naga mida bay dheheen ayb ninku waa imaanayaa marka caraafka qof baa hortiisa jooga cunug yaroo kale carabtu say yeelaan dambas iyo waxbaa u yaallo waxbaa la sheegayaa waay waxaa ka warran cunugiibau dhahayaa dhulka wax ku dhigdhig oo afaxan faalka annaga aan u naqaano ayb wa minaa rijaalun baa naga mida yakhuduuna dhulka xarxariiqo wax ku dhigdhigo qaala waxa uu yidhi kaana nebiyu nebi wuxuu ahaa min alambiyaa'i ambiyada ilaahay ka mida yakhudu inuu xariiqayo faman waafaqa khaahu faman waafaqa qofkii oo waafaqo khaahu faman waafaqa qofkii waafaqo khaahu xariiqa nebigaa xariiqiisa qofkii waafaqo fadaaka xukunku marka waa iska sidiisaasoo wax dhiba male markaas see lagu waafaqa waay marka maba maba la ogaan kara maxaa yile nebigaas adiga wuxuu dhigi jiray iyo wuxuu samey jiray adiga ma ogin iyo waxay ahaayeen saa darteed qof waafaqi karaa oo og oo hubaamaba jiraba iska dhaaf uway iyay ka dhigan tahay tan uu sheegayana nebiga hadda faal ma aha faal ma ahana waa firaaso intuu yacnii khibradiisa iyo isticmaalo iyo meeshuu ku dhex jiro iyo khibrooyin iyo intuu wax isu geegeeyo oo uu wax isku dardaro ayaa markaas uu wax un ka qaadan jiray waxaan firaasada ay u yaqaanaan oo doroska ayb inuu intuu wax saadaaliyo oo markaa nin khibro badan qofku haddii uu yahay kolalka qaar saadaashiisa waxaa dhici karta inuu inay wax ku dhismaan inay yacnii ay sidii uu saadaaliye iska noqdaan marka taasoo kale ku macneeyaan ayb qaala waxa uu yidhi qultu waxaan idhi jaariyatun lii jaariyatun gabar yar oo lii aniga ii sugnaatayoon lahaa kaanad tarcaa kaanad waxay ahayd addoon yaroo aniga aan addoon ii ahayd kaanad waxay ahayd tarcaa inay yacni raacayso daajinayso hunaymaatin ari yar xoogaa ari yaryar qibala uxudin uxud xaggeeda ayay ari ayay ugu raacaysay waaljawaaniya iyo aljawaaniya waa meel uxud u dhow oo madiine waqooyiga ka xigto ayb waa calam meel magaceeda idialacat ayb idialactu waan fiiriyey calayhaa iyada korkeeda idilaacatan halmar fiirin fa idaa waaba addi'bu dhurwaa qad dahaba inuu la tegay bishaatin ri oo minhaa arigii ka mida intaan soo kormeeraan waxaan arkay neef arigii ri ka mida inuu dhurwaa la tegay wa ana aniguna min bani aadama bani aadam baan ka mid ahay aasafu waan murugoonayaa waa ciishoonayaa kamaa ya'safuuna say bani aadamku u ciishoodaan aasafu kamaa ya'safuun aasafu siinku markaa waxaa weeyaan waa kor dhigan yahay aasafu waan ciishoonayaa kamaa ya'safuuna say u ciishoonayaanoo kale ayb nacam asifa yasafu asifa yasafu ayb waa ulaafi hadda aasafudan marka waa ficil mudaaric aasafu ana saasay ka taaganta kamaa ya'safuuna laakinnii laakiinse sakaktuhaa waan dharbaaxay sakatan dharbaaxo ayb facaduma daalika calaya arrinkaa facaduma waa weynaaday daaka kaagaasi calaya korkaygu ku weynaaday saas mu idiin dhigaa facaduma dalika calىa rasuulillahi sal ly slam facaduma daalika kaagaa wuxuu ku weynaaday calىa rasuulillahi sal ly slam rasuulka korkiisa waa ku weynaaday dharbaaxadaa sidaa uu yani sameeyey waxa aan sameeyey faqultu waxaan idhi afalaa uctiquhaa rasuulka ilaahayo miyaanan xoraynaynin ma xoreeyaa qaala waxa uu yidhi i'tiinii bihaa ii keen faji'tu bihaa waan ula imid faqaala wuxuu yidhi nebigu ayna allaah aawo ilaahay marka ilaahay in ayna laysugu weydii karo ayna su-aasha yani lafdigaa loo isticmaali karo ayna allah aawo ilaahay qaalad waxay tihi fi الsamaa ilaahay samada korkeedu ahaaday ayb fi bimacnaa calaa ayb ayb iyada ma taqaanay inay fi bimacnaa calaa ay tahay waa taqaanayo waxay ku taqaanay saliiqatani u taqaanay ilaa carabay ahayd iyadana ayb qasabna maaha carabtu inay fii calaa'a laga wadaa xuruufuljari yanuu bacduhu bacdan qaacidada inay saas u aqoodaan daruuri ma aha qawaaciddan acaajimta inay wax ku fahmaanaan loo keenay laakiin iyaga iyagoon qawaaciddan la barinay sidoodaba carabiga u isticmaali jireenay u yaqaaniin marka fii inay calaa tahay yaa og iyo iyada maa saas ogeyd iyo maba laysdhehi karaba waxayla carabiga ku dhex jirtay kuna dhaqantay carabtuna fii calaa waa u isticmaalaan qur-aankana shaa'ic ay ku tahay ayb wax khilaaf kama taagnana qaala waxa uu yidhi man ana anigu yaan ahay qaalad waxay tihi anta rasuulullahi adin rasuulka ilaahay baa tahay qaala wuxuu yidhi nebigu markaa actiqahaa xoray fa innahaa mu'minatun waa mu'minadi meeshan marka imtixaankan maxaa sababayna imtixaanka waxaa sababay qofka yanii islaamnimadiisa waxaa la weydiin karaa haddii xubun uu ku dhisan yahay qofkan lama oga aslan awal lama xaalkiisa lama ogeyn de islaamnimadii xorey yacni xugun islaamnimada ku tacalluqana waa ku xiran yahay in imtixaan laga qaado kaale la yidhaahdo la weydiiye marka waxaa la weydiinayaa marka un wax lagu garto inay muslim qofkan uu yahay baa la su-aalaya ayb markaanoo kale oo xorayn la samaynayo o kale ile luqunta la xoraynayo inay mu'mino tahay marar badanaa la rabaayo ayb in markaa saasoo kale lagu su-aalo wax dhibaataa ma laha ayb sideeda laakiin qofka islaamnimadiisaaba la ogaay dadkan islaamka ku dhex jiray masaajidkaa lagu arkaa yacnii in markaa la su-aaloo la yidhaahdo adiga maxaa tahay iyo maxaa aaminsan tahay iyo muslim maa tahay iyo waxaas waxay tahay iyadu markaas sax ma aha ayb ayb culammada marka meelo dhifa ayaa nebigu uu dadka dadka saanoo kale uu wax u su-aalay laakiin sida kale guud su-aal tiro badanoo dadka uun imtixaan laga qaado wax saxsan ma aha oo qofkii la yidhaha kaale adiga maxaa rumaysan tahay iyo culimmadii hore yani waxay dhihi jireen alxaafid ibni diziib alimtixaanu diinun khawaarij dadka imtixaanka laga qaadqaadayo caqaa'idkooda iyo waa khawaarij diinkeed ay dhihi jireen qofkan haddaan waxba lagu ogeyn muslimkiina uu ku dhex jiro islaamnimadaas un markaa adiga waxaa weyn asalka ilaa uu wax kale la yimaado haddii yani xaalatu tacliim marka lagu jiro baab kale waa qofka waa su-aali jawaab tacliintu way ka kooban tahay iyada marka wax la baraayo ama wax la akhrinayo laakiin sideeda allaba xugunna kaagama xirno tacliinna ma kaaga xirno ummadda unbaa ka shakisan tahay oo tawaquf iyo wax noocaas oo kale nimankan takfiirkaa waxaas yaqaan qaarna waxaa weeyaan ummadda waaba u wada gaalo kuwo kalena waxaa la yidhahdaa jamaacatu tawaquf walbayaan watabyiin hay tawaquf watabyiin qofku inuu caddaysto ama u ka tawaqufo maxaa laga tawaqufaa nin daar islaam joogo oo yacnii hooyadiis iyo aabihiis muslimiin ay yihiin oo ku soo qaangaaray islaamka masaajidkii ku jira tawaqufkaaga maxaa maxaa laga tawaqufaa ayb ilmaha yaryarka xataa aabbahood hadday iyo hooyooyinkooda hadday muslimiin yihiin xukmuhum waa islaam ayb markuu qaangaarana hadda shahaadada soo cusboonaysay ma la dhahayo awlowbu muslim ahaa ayb xadiidkan marka isagoo dheer imaam muslimaa wariyey meesha hadda uu ka rabo alimaam abu daawuud waxay tahay markii tashmiidka uu sameeyey yarxamuka allah uu yidhi dadkii waa ku inkireen nebigana waa ka celiyey waxa uu yidhi salaadan un shanigeeda waa in wax lagu akriyo tasbiix iyo waxyaabaha ayb khitaab dadeed iyo kuma jiro xadiidkan marka meelo badan oo kalena wuu gelgelayaa jawaanib fara badan masaa'il kale laakiin halkaas yaa isaga marka dliilkiisu meehaas qaala xadaanaa mxamed bnu yunus النasaaئiyu ayb mxamed bnu yunus النasaaئي ayb iqaة min alxaadi caشhaرa akhraja lahu abu daawuud nin kalaa jiro isna mxamed bnu yunus la yidhaahdo ibnu xajar tamyiiz ahaan oo u keenay ayb ayb laakiin midkan wuxuu leeyahay marka mxamed bnu yunus kale ayaa jiro waxaa la yidhi marka midkaas kale ee daciifka ah tamyiis ahaan maahane mid kalaa jira moxamed ibnu yuunus kale oo abu daawuud baa ka wariyey la yidhi oo isagu daciif ah laakiin xaafidku taqriibka wuxuu ku yidhi walam yahbut ana abaa daawuud rawaa canhu abu daawuud inuu ka wariyey ma sugnaanin tahdiibu tahdiibkana wuxuu yidhi midkaas kale ee daciifka ah ee abu daawuudna waa ka wariyaa isku dabaqana ay yihiin kanna xaadiya cashara waa kaasna xaadiya casharahu maxamed ibnu yuunus iyo maxamed ibnu yuunusna waa la yidhaahdaa laakiin isaga wuxuu yidhi xaafid ilmizzi wuxuu sheegay buu yidhi in xadiidka abu daawuuda ka wariyey la leeyahay in nusaakda qaarkood ay ku yacnii ruwaadda abu daawuud yaa ku daraya sunanka xadiidka su asal ahaan maba ka mid ahayn oo wuxuu yidhi wاlظaahiru ana hada min ziyaadaati الraawi can abi daawuud faina abaa daawuud kaana sayi'a الra'yi fi اlkudaymiyi maxamed ibn yuunus alkudaymi ayaa la yidhaha ayb xadii marka kitaabu dalaaq iyo meelahaas ku jira kan laakiin waa iqa isaga maxamed ibn yuunus annasaa'i baa la yidhaha qaala akhbaranaa cabdulmelik ibnu camrin cabdulmelik ibnu camrin huwa abu caamir alcaqadi abu caamir alcaqadi weeyaanoo magaciisa lagu sheegay hadda وqاaل أخبرنا فليح هو بن سليمان فليح بن سليمان الخزاacي صدوق كثير الخطأ أبو يحيى المdني أخرج له أصحاaب الكتب الستة marka صدوq kaثيir الخطأ isagoo ah bukhaarي wax ka soo saaray iبن xaجaر laakiin wuxuu leeyahay أxaadiidta uu bukhaarي ka soo saaray isagoo keligiis oo aan cid kale la xiriirin maqruun aan la ahayn waa أxaadiidta ku saabsan tarkiibka iyo tarhiibka iyo aadaabta iyo wax ku tacalluqa amaa xadiid axkaam ku saabsan ma aanu ka soo saarin ilaa isagoo maqruun a ma ahan taas marka waxay kutusay culummadii hore intiqaa inay samay jireen oo axaadiidta laftirkeeda aadaabta iyo inay ku tasaahuli jireen xadiidku hadduu aadaab iyo ku saabsan yahay ama akhlaaq iyo iyo hadduu axkaam ku saabsan yahay isku si inaynan ula tacaamuli jirin ayb macaana ninkan saduuqun kaiirulkhata la leeyahay imaamu albukhaari axaadiidtii aadaabta iyo ku saabsan ee akhlaaqda wuu ixtijaajay ninkan ama axaadiiثu اlaxkaam qof buu mar walba la xiriiri jiray isagoo maqruunu keeni jiray oo yani mutaabaca wax la mid ahayo can hilaal bni caliyin wa huwa hilaal bnu abi maymuunka hadda aan soo marnay can caطاء bni yasaar can mucaawiyata bni اlxakm aلsulamiyi qaal lama qadimtu calىa rasuuli اlahi sal ly slm markaa nebiga u soo galay calimtu waxaan ogaaday umuuran arrimo oo min umuuri اlislaam arrimaha islaamka ka mida fakaana fii ma calimtu wixii aan ogaaday waxaa ka mida an qiila lii in laygu yidhi idaa cadasta haddaad hindhisto faxmad illaaha alla ku mahadiyo alxamdu lilah dheh wa idaa cadasa alcaadisu mid hindhisa hadduu hindhisana faxamid allaaha alla ou ammaano alxamdu lilah yidhaah faqul yarxamuka allah dheh islaamkii baan wax ka bartay waxaa la ii sheegay arrinkan ayb isagoo marka salaaddii ma lagu samaynaa mase ma oga xukunkan arrinkaana loo sheegay arrintiibuu marka dhaqangeliyey qaala wuxuu yidhi fabaynaa ana qaa'imun fabaynaa xilli ana anigu qaa'imun aan taaganahay maca rasuulilah sal ly slam rasuulka maciisa fi salaati salaadda dhexdeeda id cadasa rajulun nin baa hindhisay faxamid allaha alxamdu lilah buu yidhi faqultu waxaan yidhi yarxamuka allah raafican bihaa anoo kor yeelaayo sawtii codkayga faramaani innaasu dadkiibaa waxay igu soo ganeen biabsaarihim aragyadoodii xata xtamalanii daalika xata xtamalanii ilaa uu iqaaday daalika arrinkaa faqultu waxaan idhi maa lakum tanduruuna ilaya maa lakum waxaa lahaantiinna ahaadoo tanduruuna ilaya aa ii soo fiirinaysaan biacyuni shuzirin biacyunin indha a iigu soo fiirinaysaan indhahaas oo shuzirin oo markaa yacnii didsan indha caraysan indha didsan waxaad iigu soo fiirinaysaanan dhahayo qaala fasabaxuu markaa iyagu way tasbiixsadeenoo subxaana allah bay yidhahdeen riwaayada hore boodihii garaaceen tasbiixda iyo yacnii tasfiiqa iyo meelo kalaan ku keeni doonaa falammaa qada الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalam nebigu markuu gutay salaaddii dhammeeyey qaala waxa uu yidhi man ilmutakallimu kii hadlaaya aawe man ilmutakallimu man waa kee almutakallimu midkii hadlaaya qiila waxaa la yidhi hada alacraabiyu haadaa kan alacraabiyu reebaadiyaha ahwa fadacaanii rasuulu اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam rasuulkii baa ii yeehay faqaala lii wuxuu igu yidhi innama salaatu salaadda liqiraa'ati اlqur'aani baa loo jideeyey wadirillaahi iyo dikri ilaahi faidaa kunta fiiha haddaad salaadda ku dhex jirtid falyakun ha ahaado daalika kaagaas sha'naka xaalkaaga ha ahaado sha'naka waa kor dhigan tahayoo waa khabarukaanada falyakun ha ahaado daalika kaagaas sha'naka ha ahaado sha'nigaaga iyo xaalkaaga famaa ra'aytu ma aanan arkin mucalliman mucallim qadu hadda ka hor arfaqa ka dhim mucallimkaasoo arfaqa ka dhimrin badan min rasuulillahi sal l slm rasuulka ka dhimrin badan ma aanan arkin ayb xadiidkan isaga marka dacfi baa ku jira oo ninkaa marka fuleyx ibnu sulaymaan oo saduuqun kaiiru lkhata baa yacni ku jiro tan kale yacnii waxyaabo uu kii horo muslim weriye kaga duwan yahay oo ku khilaafsan yahay bada ayaa ayaa ka buuxo ayb marka nakaarada meelo badanay uga jirtaa xadiidkan marka dhe waxay yacnii dacfi baa ku jira marka ayb kii horaa marka qisada saxiixeeda ku soo arooray qofku marka haddii uu hindhiso alxamdu lilah yidha yarxamuka allah ma la dhahayo salaadaada le u wado hortaada u wado baabu ta'miini waraa'a alimaam baabu bayaani xukmi ta'miini aamiinsiga xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay waraa'a alimaami imaamka gadaashiisa la aamiinsado imaamka gadaashiisa in la aamiinsado xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay halkan marka ataamiin waraa'a alimaam imaamku inuu aamiinsanaayo axaadiidta soo socdou ku keeni doonaa horta asaga inuu imaamka aamiinsanaayo axaadiidtan ayuu ku tilmaami doonaa ma'muumka isagu soo yeelaa ma aamiinsanaya isagana waa aamiinsana lixadiidi rasuuli illah sal ll ly slam idaa ammana alimaamu faamminuu imaamku hadduu aamiinsado aamiinsada idinkana taa marka waxay caddaynaysaa ma'muumkana inuu aamiin dhahayo إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين mlجhرa mase hooso u dhigaa marka آamiintu waa sugantaha laakiin ma kor baa loo qaadaya mise maya kuufiyiintu iyagu waxay dhaheen abu xaniifa iyo sufyaan thawri iyo hooso u dhigaa kulligood hoosay u dhigayaan maxaa yeele waxay dhaheen aamiin waa dikri dikrina asal wuxuu ku yahay inaan kor looba qaadinba asal wuxuu ku yahay hoos in loo dhiga dikriga laakiin waxaa a'immada jumhuurta waxay ku tageen aamiinta in kor loo qaadaa imaam iyo ma'muumba waxaana deliilba u ah idaa ammana alimaamu faamminuuda laftirkeeda adiga aamiintaada waxay ku xidhan tahay imaamka aamiintiisa haddii ounan la jahrin see u aamiinsanaya marka adiga xadiidkaa laftirkiisa mafhuumkiisu inuu imaamka kor u qaadaayo tusa horta wa ilaa haddii imaamka kor uma qaadaayo la dhaho adiga maba aamiinsan kartidba sababto ma taqaanin hadduu hoos u dhiga imaamkii aamiin hoos u yidhaahdo see ula imaanaya ille weliba xadiidku wuxuu leeyahay ninkii aamiintiisa iyo aamiinta imaamka iyo aamiinta malaa'igta ay iswaafaqaan dembigiisii hore waa la dhaafaa haddaan kor loo qaadaynin de nin walbaa mar unbuu iska dhahayaa waxaa ma saxa ma alimaam ibnulmundir owsadku saas uu leeyahay xadiidka idaa amana alimaamu faaminuu qofkii ilaahay faham oo tawfiiq ku siiyo waa iska caddayo yidhi wuu ka fahmaa xadiidka aniga middan marka ay leeyihiin aamiintu waxaa weeyaan saxaabadana aahaar ahaan waa uga soo aroortay middan ay leeyihiin waa dikri dikrina asal ahaan hoos in loo dhigo waa sax asalka in hoos loo dhigo waa laakiin middan waxaa sugnaatay in kor loo qaado ayb asalkii marka waa laga baxaa haddiiba wax yacni manduuq ama mafhuum haddii lahaayo asalka waa looga baxaya ayb taamiinku isaga marka waa kaasa meelaha marka axnaafta iyagu saas unbay u badan yihiin hadaad la tukato waxaad arkaya markaa hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin masaajidka dhan shib waanin kasta hoosuu aamiin u leeyahay qof kale hadduu marka la tukado waxaa dhacaysa inuu ku qaldamo keligiis un aamiintaas dhaho meelahan hadda yanii axnaafta u badan yihiin ayb ardada bakistan iyo hindiya iyo bangaladesh iyo dhulkaasoo dhan marka shibhi qaara alhindiyo ama dadkan xataa bakistaantaas iyo saasay u badan yihiin madhabkooda saas laakiin sida madaahibta u badan yihiin in kor loo qaado qaala xadaثna mxamed bnu kaثiir huwa اlcabdiyu qaala anba'na sufyaan huwa الthawriyu can salmة waa salamaة bnu kuhayl abu yaxya اlkuufi iqaة yatashayac من الرابعة أخرج له أصحاaب الكتب الستة عن حجر, بن عن, عن حجر أبي العنبس عن, عن, عن حجر أبي العنبس حجر بن العنبس الحضرمي صدوق مخضرم أخرج له البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي طيب عن حجر, بن عن حجر أبي العنبس الحضرمي عن وائل بن حجر قال طيب wائل بن xجر اليmاnي صاaxب رasuل الlh صلى اه علي sسلم kاana rasuul الlahi sلى اه عل sسلم wxuu yihi nebigu wuxuu ahaa إidaa qarأa hadduu akhrinayo وala الضاaلiin qaala aamiin ayuu dhahayey warafaca bihaa kor buuna u qaadayay sawtahu codkiisa warafaca bihaa aamiintou kor ugu qaadayay sawtahu codkiisa xadiidkan marka waa xadiid saxiixo xaafidka wuxuu ku yidhi wasanaduhu saxiixun daara qudnina xadiidka waa saxiix yeelay sidoo kale ibnulqataan xadiidka waa cileeyey wuxuu ku cileeyey xujur ibnu cambas ninkan buu ku cileeyey oo wuxuu yidhi annahu laa yucraf laakiin arrintaa iyadaa waa ku gefsan yahay maxaa yeeley wuxuu yidhi bal huwa iqatun macruuf xujr yani xujr ibnulcambas alxadrami waa nin markaa waa saduuq ama iqaw ayb bal waxaa la yidhi qiila lahu suxba laakiin yaxya bnu maciin iyo kayrkii way towfiiqiyeen magaciisana qaar baa tasxiifiyeyo yani magaca aabbihi oo waxaa ka mida ibnu xasmi ayb ibnu xasmi isaga wuxuu yidhi xujr ibnu qays markaasuu haddana yidhi majhuul intuu magacii aabbihii yani tasxiif ku sameeyey ayuu haddana jahaalo ku xukumay laba meeloo marka ka gefa oo magaca xujr ibnu qays ma ahne waa xujr ibnu cambas qays ma aha majhuulna waa ku tilmaamay majhuul ma ahne waa iqo waay xadiidkan marka riwaayat اthawri waa sidaan warafaca bihaa sawtahu thawri shucba isaga wuxuu ku wariyey wakhafada bihaa sawtahu riwaayat sufyaan aلthawri waxaa weeyaan warafaca bihaa sawtahu shucbana xadiidka riwaayadiisa wuxuu ka dhigay wakhafada bihaa sawtahu imaamu tirmidi wuxuu yidhi wasamictu muxamadan imaamu albukhaari baan ka maqlay yaquul isagoo dhahayo xadiidu sufyaan asaxu xadiidka sufyaan baa saxiixnimo badan wa akhطa'a fiihi shucba fii mawaadica shucba meelo ayuu xadiidkan ku gefay oo meelaha waxaa ka mida wuxuu yidhi xujr abilcambas buu yidhi wainamaa huwa wainamaa huwa abusakan kunyadu saas wazaada fiihi waxaa kaloo ku ziyaadiyey xadiidka calqama calqamana kuma jiro calqama can waa'il ibni xujri buu yidhi kuma jiro wa qaala waxaa kaloo yidhi wakhafada bihaa sawtahu meesha oo rafaca saddex meel ayuu shucba ku wahmiyey xadiidkan sideedana sufyaan athawri iyo shucba hadday isqabtaan riwaayada isku qabtaan waxaa muqadam ah sufyaan thawri sufyaan muqadamun calaa shucba oo isaga laftirkiisaa yidhiba shucba oo wuxuu yidhi sufyaanu axfadu minii sufyaan aniga waa iga xifdi badan yahay yii isagaasaa yidhi sooma fahmi walidaalika marka kuufiyiintu ayaga waxay qabsadeen marka wakhafada bihaa sawtahoodaas laakiin riwaayadaas waa riwaayo wahmi oo ku jiro ibnulqayimna halkan aadu uga warramay kitaabkan tahdiibu sunanka ayb qaala xadaanaa makhlad bnu khaalidin الshaciiriy xadiidkan laakiin hadda ata'miin waraa'a alimaam ayuu baabaystay abu daawuud imaamka gadaashiis in la aamiinsado xadiidkanna imaamka inuu aamiinsaday loo sheegay ee imaamka dadka ka dambeeya waa aamiinsanayaan iyo ma aamiinsanayaan xadiidka kama hadlaayo tarjamada marka xadiidkan see rabaa marka abu daawuud culammadu waxay yidhaahdeen tarjamada iyo xadiidkan waxay iska waafaqayaan abu daawuud markuu kan keenay nebiga inuu aamiinsaday codkana kor ugu qaaday nebiguna uu imaam yahay asalka in nebiga lagu dayda wa salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salluu tukada kamaa ra'aytumuunii saad aragteen usallii inaan u tukanayo mar haddii adiga ma'muur aad ku tahay nebiga saa aragta isagu tukanayo inaa u tukatay isagiina aamiinta uu kor u qaaday ma'muumkiina waa u qaadaa isaguna ilaa salluu kamaa ra'aytumuunii buu fartoomayaa saasaa marka xadiidka iyo baabku isu waafaqayaan ilaa meelihii deliil khaasa ku soo arooray ma ahna samic allahu liman xamida faquuluu rabbanaa laka alxamdu oo kale ma ahna meeshaa yacnii meeshaas ma ahne maxaa yeele riwaayaadka xadiidka dhan meeshaa waxay wada tilmaameen imaamku hadduu samic allahu yidhaahdo rabbanaa walaka alxamdu inuu ma'muumka dhahayo wixii intaa ka soo hartaa deliilay leedahay laakiin wixii ka soo haro salluu kamaa ra'aytumuunii usaliid unbaa lagu waraya qaala xadaanaa maqhlad bnu khaalid وهو مkلد بن khالد بن يزيد الشhعيiري أbو محمد الcسقلاني نزيل طرسوس ثقة أkرج لh مسلم وأbو داود nin kalaa jiro mkلد بن khالد la yhaahdo تmيiز ahaan oo u keenay imaam iبن حaجaر qال أخبرna بن نmayr cبدالله بن نmayr weyaan ثقة أkرج lh أصحاب الكتب الستة qال أخبرna علي بن صالح علي بن صالح بن صالح بن حي ayb أبو محمد الكوفي ثقة عابد عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبga gadaashiisu ku tukaday فajahra بآamiin aamiin ayuu la jaaray وaslma can yamiinihi midigtiisana waa u salaamo noqsaday وcan shimaalihi bidixdiisana waa u salaamo noqsaday xataa ra'aytu ilaa aan ka arkay bayaada khadihi dhabankiisa cadaantiisa inuu aamiin la jahray xadiidkanna waa tilmaamaya qaala xadaثna نصr بن عaliي wahuwa الjahdamiyu نصr بن عaliي bni نصr bni عaliي ayaa la yidhaha قال أنبأنا صفوان بن عيسى أبو محمد البصري القسام ويان هو ثقة عن بشر بن الرافع بشر بن الرافع الحارثي أبو الأصباط البحراني فقيه ضعيف الحديث فقيه ضعيف الحديث طيب. عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة الدوسي ninkan marka waxaa layidhaha abu cabdillaahi addowsi baa layidhaha abu cabdillaahi addowsi ibnu cami abi hurayra abu hurayra ilma adeer ahaaye maqbuulun min ahaaliثa maqbuulun min ahaaliثa magaciisa cabdiraxmaan ibnu alhadhaad ayaa lagu sheegay cabdiraxmaan ibnu alhadhaad ayb xaafidku talkhiiska wuxuu ku yidhi wabnu cami abi hurayra qiila laa yucraf wawahaqahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa towfiiqiyey haddaad fiirisa marka halkan talkhiiskii wuxuu ku leeyahay laa yucraf qiila laa yucraf maqbuulna wuxuu ku sheegay taqriibka ninka noocan oo kalea marka inta badanna kitaabka ibnu xajar oo taqriibu tahdiibka dadka uu maqbuulka ku sheego waxay u badan yihiin dad majhuul ah majaahiil ah oo ibnu xibbaan keliya uu towfiiqiye bes ibnu xibbaan towfiiqiisana muctamad ma aha inta badan meelo badan maxaa yeelay ibnu xibbaan qaacidadiisa waxay ku dhisan tahay oo tawfiiqinta tasaahul badanaa ku jiro binaan calaa daalika dad badan oo hiqaatu ibnu xibbaan kitaabkaas ku jiro oo waxaa jira majaahiil ah ibnu xibbaanna oo hiqaadka ku dhex daray ilaa han afar ilaa afar qaybood meelahaasaa mucallimi u qaybiyaa cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi kitaabka tankiilka ayb oo wuxuu yidhaahdaa weliba dabaqaadka ibnu xibbaan ounan soo gaarin ee aadka uga fog sidaad ninkan oo kale ninkan dabaqaadka dabaqaatu taabiciin iyuu ku jiraa ibnu xibbaanna wakhti dambou ahaa marka dadka isagu oo shuyuukhdiisa aanay ahayn oo uusan la mucaasaroonin ee muddo dheer ka horreeyey ay dhici karta intuu axaadiistooda keliya fiiriyey bina'an calaa daalika oo xugun saaray kuwaas wuxuu yidhi haalib waxaa badan hadduu hiqay yidhaahdo hayrkiisna uunan ku waafaqin inay majaahiil yihiina haalib aho badan walidaalika ninkan abi cabdillaahi ibni cami abi hurayra majhuul inuu yahaa xoog badan ayb maxaa yeelay ayb hal raawi keliya inuu leeyahayuu sheegay bishru bnu raafic cidaan ahayn kama warinin cidaan ibnu xibbaan ahaynna ma towhiiqinin waa majhuul marka towhiiqiisa ibnu xibbaana la tafaruday arday kalena male aan ahayn bishri bnu raafic arday aan bishri bnu raafic ahayn male marka majhuululcayn maxaa la dhihi jiray man lahu raawin waaxid ninkii hal raawi keliya leh walam yuwahaq aan la towhiiqinin towhiiq muctabara marka ma ahan midkan ibnu xibbaan culammadu siday tilmaamayaan laa siiyamaa tanadda aan sheegnay oo kale ayb marka jahaaradiisa u baaqi ku yahay ayb walidaalika sheekh اlalbani xataa wuxuu yidhi berigii ou xadiidka kuliyadan yani kuliyat اlxadiid jaamica alislaamiya aan ka dhigi jiray wuxuu yidhi ayaan dadkan mucallimi qaacidadiisa u akhriyey uu sheegay markaasuu wuxuu yidhi aan tadbiiq ku samayno dadka inta badan ibnu xibbaan ou towhiiqiyo oo isaga waqti ahaanna ka fog dadka uu towhiiqiyo oo waqti ahaanna ka fogo ounan soo gaarin ibnu xajarna uu maqbuulka ku sheego aan fiirino aan aragno waxaan arkaynaa buu yidhi ibnu xajar ama majhuulow dhahaya ama maqbuulow dhahaya ugu badnaan kaashifka dahabina aan fiirino kitaabka alkaashif isagana majhuul inuu yahay aan arkaynaa laa yucraf iyo saasoo kale inuu dhahayo ilaa waxaan fiirino yidhi tobaneeyo ama labaatameeyo saasoo kale ah oo ibnu xibbaan uu towhiiqiyo keligiisa majaahiil inay yihiina soo baxday walidaalika wuxuu yidhi mucallimi khibro iyo baxi ayuu ku keenay yuu yidhi taqsiimkan ayb culummada marka mucalimi wuxuu ka mid ah afdaadda ah zamankan soo gaartay lixdan iyo shantii u dhintay caamka miilaadiga markuu ahaa taqriiban waa aduu konton sano meelahaas taqriiban ka horu dhintay makow ku dhintay marka dhulkan xaydarabaad hindiyana waa joogi jiray oo labaatameeyo sano ku dhowaada kutubaha ku taxqiiji jiray ayb cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi kitaabu tankiil bima fii ta'niibi alkowhariyi min alabaatiil iyo kitaab kaloo yacnii alanwaaru alkaashifa iyo yuu leeyahay iyo kutub aad u fara badan oo aad u qiimo badan oo baxdi badan leh nacam asalkiisana marka dhulkan min bilaadi cutma ayuu ka yimidoo yeman waa dadka marka aan kutubtiisu yacnii dadku aynan aad u intishaarinin sheekh ilalbaniya aad u intishaariyeyba wakhtiyadan dambe isagaa aad ba yacnii dadka u barayba saasaa la dhihi karaaba ayb wailaa dadku aad uma aynan aqoonin hahay ayb isaga iyo axmed shaakir iyo dadka wakhtigan soo gaaro xadiidka aadka u yaqaana iyay ka mid ahaayeen weliba ayagu sheekh alalbani waa ka weynaayeen aaday ugu weynaayeen sababtoo ah xag da ahaan iyo xag cilmi ahaan isagana marka waa isku dayeyba inuu ka faa'iidaystaban wuxuu leeyahy marka kaana an abi cabdilaahi bni ami can abi cabdillaahi ibni cami abi hurayra badanaa ibnida iyo bin xoogaa iyadana qaacido yar yay leedahay ibnidan hadda siday u dhigan tahay alifta waa la sugay sida kalena alifta lama sugo bin ayaa la qoraa ee waxaa la yidhaahdaa ibnida idaa kaanat bayna mutanaasilayni tasqud اlalif ama yusqad اlalif alifta waa la ridaa laba isdhashay hadday dhex gasho laba isdhasho isku abtirsato isdhashay marka la leey qof iyo hooyadiis ma laga wado waxaa weeyaan waa laba isku abtirsato waa wiil iyo aabbihiis hadday kala dhex gasho alifta waa la goynaa kitaabka haddaad fiirisaan qutaybatu bnu saciid qutaybatu bnu saciid alif lama qoro bin unbaa la dhigaa alif ma leh laakiin hadday dhacdo idaa kaanat bayna hayri mutanaasilayn laba aan isku nasab ahayn oon isku abtirsanin hadday kala dhex gasho binta aliftaa lagu dhex qoraa waa saasaa lagu kala caddeeyaa ibn ayaa la qoraa alif baa nuuna la qoraa hamzaduna hamsatulwasli waaye labada marba lama akhrinayo iyada laakiin lilfarqi unbaa loo qoraa kor iyo hoos lama akhrinayo ayb hamzada ila hamsatulwasli waa hadday hamsatulwasligu markaa inda marka cinda alwasli waa dhace soo maha cinda alwasli way dhacaysaa marka akhrisku waa isku mid oo hadda marka la akhrinayo can abi cabdillaahi bni abi can abi cabdillaahi bni cami abi hurayra unbaa la dhahaa laakiin sida ay tahay hadda aliftu hadda waa sugay isku nasab ma aha labadooda kadalika marka alifta saas u qoray darteed imaamu nawowi sharaxa muslimkuu ku sheega idaa kaanat bayna mutanaasilayni waa la ridaa alifta bin unbaa la qoraa hadday hayr tahayna laba aan isku abtirsanaynin hadday ka dhaxaysana alifaa la qoraa iyo ba iyo nuun ayb can abi cabdillaahi abi cabdillaahi ibni cami abi hurayrata ahaa a laleeyahy marka hadaad cadfu bayaan ama bedel uga dhigaysa alifta in la qoro waayo haddii ay nasab tahayna waa la ridaa aliftaas bin ayaa la qoraa bin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sal l slam idaa talaa hadduu aqriya hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaalliin qaala aamiin ayuu dhahayay xataa yasmaca ilaa u ka maqla man yeliihi cidda isaga la xidhiirto min asafi اlawali safka hore ah ilaa ay ka maqasho dadka isaga la xidhiiree safka hore ah xadiidkan marka daciif weeyaan waxaa ku jira bishr bnu raafic oo la yidhi faqiihun daciifu lxadiid iyo abi cabdillaahi ibni cami abi hurayra qaala xadaana alqacnabiyu can malikin can sumayin mowla abi bakr sumay mowla abi bakr bni alxaari bni hishaam abu bakr bni alxaaris ibni hishaam mowlihiisa abuu bakarkaasna waxaa weeyaan fuqahaau sabcou ka mid ahaa qowl marka la fiiriyo fuqahaau sabca lix waa laysku waafaqsan yahay midka kalea laysku khilaafsan yahay qiila abu salamata bnu cabdiraxmaan abu salamata bnu cabdiraxmaan wa qiila abu bakr bnu alxaarif ibni hishaam wa qiila saalim ibni cabdillahi bni cumar hadba mid baa lagu daraa oo khilaaf ka jira can abi saalixin isamaan wahuwa dakwaan can abi hurayrata ana nabiya sal l slam qaal idaa qaala alimaamu imaamku haddii uu yidhahdo hayri lmaqduubi calayhim waladaalliin faquluu aamiin dhaha waxaa laga qaadanayaa marka imaamku markuu waladaalliin ou dhaho adna aamiin markaas kadib dheh hubso intuu ka dhammaynaayo waladaalliin nuunta uu ka gaaraayo isaguna markaasuu aamiin dhaha adna la dheh faquluu aamiin dhaha fainahu maxaa yeelay shaniye man waafaqa qowlahu man waafaqa qowluhu fainahu shaniye man waafaqa qofka waafaqa qowluhu qowlkiisa qowla almalaa'ikati malaa'igta qowlkeeda gufira lahu maa taqadama min denbihi wixii hormaree dembigiisaa loo dhaafaa waa sakaa'irta dunuubtanna qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can saciid bni اlmusayab waabi salma bni cabdiraxmaan waabi salamata bni cabdiraxmaan أنهma أخبrاaه عن أbي هuريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل الlh صلى اه علي وسلم qاaل nebigu wuxuu yidhi إdaa أmana الإimaamu imaamka hadduu aamiinsada faأminuu aamiinsada imaamku hadduu aamiinsado aamiinsada maxaa laga wadaa uga dambeeya maa laga wadaa markuu aamiin yidhaahdo idinka kabacdi aamiin dhaha miya sidaa ma aha إidaa أmana الإimaamu ay idaa شharaca fi التأmiini waay hadduu gudagalo شhayga keliya oo imaamka in lala dhaho shayga keliya salaada dhexdeeda in imaamka lala sameeyo ay bannaan tahay aamiinta waa bis inta kale imaamka waa laga dambayna ayb waa sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan xadiid waxaa jira ibnu rajab fatxulbaariga uu ku sheegay uu leeyahay wuxuu tilmaamayaa markuu aamiin imaamka yidhaahdo kadib idinka aamiin dhaha waana daciif xadiidkaas ayb ahlucilmigana idaa amana alimaamu faaminuu waxay u fahmeen idaa sharaca fi ta'miini hadduu aamiinsiga gudagalo oo uu bilaabo idinkana la dhaha marka ayb ee markuu aamiin yidhaha idinka aamiin gadaal ka dhaha maaha sababtoo ah xadiidku wuxuu leeyahay imaamka aamiintiisa ma'muumiinta aamiintooda malaa'igta aamiintooda hal waqti inay hadday dhacaan oy iswaafaqaan waa loo dembi dhaafaa qofkii saas yaalo hadday marka tahay imaamkuna hadduu mar aamiin dhahaayo dadkuna ay mar ka dambaysa dhahayaan see iswaafaqayaan marka walidaalika xadiidku inuusan luqa carabi keliya ku soconnin yaad fahmi marka haddaad idaa amana alimaamu faaminuu iyo maxay ku kala duwan yihiin idaa rakaca farkacuu maxay ku kala duwan yihiin hadda marka luqada la dhaho tarkiibka luqada isku mid ah wa idaa rakaca imaamku hadduu rukuuco kabacdi farkacuu idinka markuu rukuuco kadib rukuuca soo ma fahmin halkanna maxaa la yidhi idaa amana alimaamu hadduu aamiin dhaho imaamka faaminuu haddii marka qof uu yidhaahdo fa'a layskula xiriiriyo fa'duna tacqiibay keentaa lidaalika marka imaamku markuu aamiin yidhaha kadib le la dhahaa sida wa idaa rakaca farkacu oo kale wa qof haddii uu yidhaahdo maxaa la dhihi karaa waxa keliyoo la dhihi karaa waxay tahay war fahamkii culummadu saan ma ah fahamkii culummadii xadiidkan soo warisay saxaabadii iyo taabiciinta iyo taabicutaabiciin saan ma ahayn oo markii nebiga laftirkiisa ou sidan dhahayey aamiinta way la dhahayeen asxaabta xaadiidta kalena waa laga fahmay marka haddaan fahamkii culummada la fiirinoo ninku ou iska qarda jeexdo dhib waayoo maanta dhan marka haddii uu yidhaha meeshaan fa'a ku jirto fa'daan maxay tahay wax kale iga dhaaf aniga fa'daan maxay tahay hadduu yidhaahdo ee nin kastoo marka luqa yaqaano siduu doono diinka u fahmaya adiga hadhow waxba kuma laasimi kartid marka xujo kuma oogi kartid markay caqiidada gasho isagana haddii uu yidhaahdo maya luqadu saan waa aad iimaan aliimaan luqatan huwa tasdiiqu ah camalku inuu iimaan yahay xaggee ka keentay adig luqadiyaaba saan dhahaysee adig markaas maxaad le maya selafki saas ma ahayno selafku camalka iimaanka camal iimaanku acmaashu iimaankay ku dari jireen baad leedahay fiqhigana saas waa maxaa fiqiga uga bixinaya saasoo kaleayb marka qofku salaadda uu dukanaa iyo fiqiga uu qaadanaa iyo fahamka uu qaadanaa kulli inuu salafka uga daydo meel inuu wax ka jacburiyo meel kalena uu yacnii meel inuu raganimadiisa yacni ka tuuro meelna uu yidhaha may salafka ha looga daydo waa madhabun mubtadacun muxdat wuxuu yidhi marka idaa amana alimaamu faaminuu imaamku hadduu aamiinsado kabacdi haddii uu aamiinsado faaminuu idaa sharaca fi ta'miini fi ta'miin aamiinsi hadduu gudagalo imaamka faaminuu idinkana aamiinsado gudagala fainahu shaaniya man waafaqa ta'miinuhu تأmiin الmalaaئkaةi غufira lahu ma taqadama min denbih ibn اlmundirna xadiidkan wuxuu ka qaatay in aamiinta lala jahraayo qaala ibnu shihaab wakaana rasuulu lahi sal slama rasuulku wuxuu aha yaquulu inuu dhahayo aamiin inuu dhahayo aamiin ayuu dhihi jiray aamiintu marka waxaa ku jirta dhowr luqo ayb in amiin la yidhaha amiin iyo aamiin oo iyadu markaa yani mad asli a la geliyo bis nacam laakiin iyada aamiin maya maxaa yeelay taas macno kaleyba yeelanay xag kale u baxeen aamiinna waa ismu ficil ismu ficil aamiin bimacnaa allaahuma اstajib ilaahu ajiib saasaa laga wadaa waa ismu ficil haddii marka aamiin la yidhaahdana yani ay ilqaasidiina waay walaa aamiina albayt alxaraam qala xadaana isxaaq bnu ibraahiim qaala xadaanaa isxaaqu bnu ibraahiima bni raahaweyhi muxadisiintu raahuuya ayay dhahaan luqawiyiintuna raahaweyhi ay dhahaan calaa wasni siibaweyhi khaalaweyhi oo kale qaala anba'naa wakiicun isxaaq bnu raahuuya marka waxaa weeyaan imaam huwa iqatun imaamun faqiih bal yacni madhabu lahaa iyo ikhtiyaaraat fiqhi ah tirmidina waa ku dhex sheegaa sunankiisa ikhtiyaaraadkiisa fiqhiga qaala anba'naa wakiicun huwa bnu اljaraax can sufyaan huwa اthawri can caasim huwa alaxwal caasim ibnu sulaymaan alaxwal can abi cuثmaan abu cuثmaan annahdi cabduraxmaan ibnu mal aw cabduraxmaan bnu mil cabdiraxmaan bnu mul bitahliiثi اlmiim can bilaalin annahu qaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow laa tasbiqnii ha igala hormarin biaamiin aamiin ha igala hormarin aamiinta ha igala hormarin buu yidhi nacam ayb saan isula dhahna yani ha igala hormarin aamiinta saan kuula dhaho xadiidkan marka waa daciif ciladana waxay tahay abu cuثmaan annahdi lam yudrik bilaalan ama lam yasmac min bilaal bilaal waxba kama aanu maqlin maxaa yeeley wuxuu soo galay madiine xilligii cumar xilligii cumarna bilaal shaam uba deganaayba markii nebiga dhintay bilaal shaam uu iska degay ibnu rajab fatxulbaariga wuxuu leeyahy hada mursalun xadiidkan waa mursalo inqiطaaca ku jiro ayb qiila ina abaa cuثmaan lam yasmac min bilaal ayb bilkuliya ayb liأnnahu qadima اlmadiinata fii khilaafati cumar waqad kaana bilaalu intaqala ila shaam qabla dalik fatxulbaariga juska toddobaad saasuu ku yidhi ibnu rajab marka xadiidku waa daciif saas ciladiisu taas qaala xadaana alwaliid bnu cutbata adimashqiyu huwa abulcabaas addimashqi iqat min alcaashira wamaxmuud bnu khaalid maxmuud bnu khaalid ayb almarwasi qaala ahbarana alfiryaabiyu moxamed bnu yuusuf alfiryaabi weyaan waana soo maray naziilu qaysaariya من sاaxل الشhام ثqة faaضل أkرج له أصxaaب الكتب الستة can صubayx بni mxriز nigan marka waxaa la yidhahdaa صubayx bni mxriز صubayx bni mxriز taqriibka isagu marka wuxuu yidhi أbوlأزhar صubayx wxuu yidhi taqriibka maqbuul واkhtulifa hal صubayx miya mase waa صabiix dabdiga in laysku khilaafo ishaaray tahdiibu tahdiibkana wuxuu yidhi markuu tilmaamayay dadka isaga ka wariyo yani halkan maqbuuluu ku sheegay taqriibka tahdiibkana dadka isaga ka wariyey ardadiisa markuu sheegayo wuxuu tilmaamay firyaabiga faqad moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi bes ayaa ka wariye wuxuuna sheegay ibnu xibbaan keliya inuu towfiiqiyey bina'an calaa daalika kuwi hadda aan ka hadlayna ayb ibni maakuulaa abu nasr ibni makuula saaxibu kitaab alikmaal wuxuu u dabdiyey isaga bidami oo wuxuu yidhi subayx hayrkiisna wuxuu yidhi wadakarahu hayruhu bifatxi saad ayay sheegeen oo waxay yidhaahdeen ibni makuula hayrkiis waxay dhaheen sabiix laakiin xaafidku wuxuu sii sheegay kadib ibnu abi xaatim iyo cuqayli iyo daara qudni kulligood waxay dabdiyeen bidami saad subayx marka waxaa badan subayx in loo dabdiyo bidami saad oo marka ninkan wuxuu noqonayaa can subayx ibni muxriz sabiix waa la yidhi laakiin bidami saadkaa fiican asmaada dabdigooda muhiim waay in layska shaqlo maxaa yeele luqa ma lagu cariirin karo asmaada qiyaas ma galo ma gasho luqa hadda hadda yani waxyaabahan kale xoogaa luqadii baaba lagu fahmi karaa laakiin magac maa luqa lagu fahmi karaa asmaada marka waqti dhumis ma aha saas in la ogaado kitaabkan marka wuxuu ka kooban yahay asmaa yani cilmu rijaal iyo cilmulxadiid yani cilmu rijaal iyo fiqi ayuu isugu jiraa xadiidkii marka cilmu rijaalkii iyo sixadii iyo dacfigii iyo waxaas dhan in layska fiiriya u baahan yahay can subayx bni muxriz alximsiy huwa maqbuul buu yidhi inuu majhuul yahaana badan qال xadaثnي أbu muصbح almaqraa'iyu abu muصbح almaqraa'i sidaa waa loo dabdiyey saaxibu اlkhulaasa saasuu u dabdiyey almaqraa'i ra'da iyo hamsada alifuu dhex geliyey oo wuxuu ka dhigay yanii ra'da bacdigeed alif mamduudo oo geliyey maqraa'i buu yidhi khulaasada waxaa iska leh khasraji khulaasatu tahdiibaa la yidhaahdaa khulaasatu tadhiib khasraji ayaa iska leh ayb waa kitaab uun rijaalu sita unbuu isna ka hadlaa laakiin wuxuu faa'iido ku leeyahay raawi kasto markuu sheegayo inta xadiid uu ku leeyahay bukhaari iyo muslim iyuu sheega isaga lahu fi lbukhaariy intaasuu xadiid muslim intaasuu ku leeyahay faa'iidadaas u dhigaa isaga khulaasada ayb khasraji isaga marka wuxuu u dabdiyey sidaas almaqraa'i buu dabdiyey ibnu xajar laakiin wuxuu dabdiyey almaqra'iyu almaqra'iyu biduuni yacni alif mamduudaa kuma jirto ra waxaa ka dambeeya ra'dana markaa hamza ka dambayso iqatu nazla xims akhraja lahu abu daawuud qaala kunaa najlisu ilaa abi zuhayr annumayriyi ayaan la fariisan jirnay abu zuhayr annumayri ibnu xajar wuxuu ku keenay taqriibka abulashar meesha ah abu zuhayrna waa la yidha abulazharna waa la abulazharka haddaad fiirso dhinaca kunyooyinka aad ka helaysaa abulazhar wayuqaalu abu zuhayr alanmaari صaxaabiyun laa yucrafu ismuhu laa yucrafu ismuhu dhib male haddaan magaciisa saxaabiba haddii uu yahay wa kaana min aلصaxaabati buu ka mid ahaa fayataxadau waa sheekaynay axsana اlxadiiثi xadiidkan ugu wanaagsan buu ka sheekaynay faidaa daca arajulu mina faidaa dacaa haddii uu u yeero alrajulu qof oo mina annaga naga mida biducaa'in oo ugu duceeye dheh faidaa daca arajulu nin hadduu duceeyo mina annaga naga mida biducaa'in uu ku duceeye qaala wuxuu dhahayay ikhtimhu biaamiin war aamiin ku soo qatin faina aamiina aamiin midlu طaabici tiin bara oo kale waay cala asaxiifati warqadda korkeeda lagu dhejiyo warqadda meesha uu tiim baraha u joogo marka warqadda la qoro tiim baraha waa u dambeeya soo maha aamiintu tiim barahaasoo kale waay ducadii marka u dambaysay qaala abu zuhayr wuxuu yidhi ukhbirukum waan idiin sheegaya can daalika kaaga kharajnaa maca rasuuli illahi sal lla cl slam nebigaan la baxnay daata leylatin habeen habeen faataynaa calaa rajulin nin baanu u nimid korkiisa qad alaxa aad ugu celceliyey fi lmas'alati baryada alla barigii buu ku celceliyey fawaqafa الnabiyu sal ا ly slam nebigii waa istaagay yastamicu minhu xaal uu dhegaysanayo faqaala الnebiyu sal ly slam nebigu wuxuu yidhi awjaba waa waajibsadee waa helay waxaan u baryay in khatama hadduu khatimo faqaala rajulu min alqowmi nin dadkii ka mid ah baa wuxuu yidhi biayi shayin yakhtimu oo muxuu ku khatimayaa rasuulka ilaahayow faqaala biaamiin ayuu ku khatimayaa fainahu in khatama hadduu ku khatimo biaamiin faqad awjaba waa waajibsaday faاnsarafa الrajulu ninkii waa tegey oo waa gadoonay alladii sa'lan faاnsarafa الrajulu ninkii baa gadoomay alladii sa'ala الnabiya nebiga su'aalay salى اllahu عalaيه wali wasalam faata rajula ninkii buu u yimid faqaala wuxuu yihi ikhtim yaa fulaan war hebelow ku khatim biaamiin waabshir bishaaraysana wahada lafdu maxmuudin weeyaan qaala abu daawuud wاlmuqri qabiilu min ximyar ayb qabiilo oo ximyar ka mida ayb ayb mundiri xaafid اlmundiri isaga wuxuu yidhi haakadaa dakara saasuu sheegay wadakara abu saciid almarwasi ana hadihi الnisbata ilaa maqran ilaa nacam maqr nisbadan marka waa nisba ilaa maqraa meel layihaha maqraa ayb qaryatin bidimashqa magaalo dimashq acmaasheeda ka mida walawalu ashhar ayb maqraa-ii markaasaas miimku waa kor dhigan yahan isaga wayuqaalu bidami اlmiimi wafatxihaa wsawaba bacduhum alfatxa calaa kullin marka sidaa dabdiga saas hore aan u sheegnay xadiidkan marka waa daciifa waxaa ibnu cabdilbar kitaab اlistiicaab wuxuu ku yidhi laysa isnaadu xadiiihi bilqaa'im kitaab listiicaab saasuu ku yidhi laysa isnaadu xadiiihi bilqaa'im xadiidkan isnaadkiisu mid taagmaaya ma ahno marna toosaayo yani waa daciifu u jeeda muxuu ku xukumay sheekh albani ciladiis marka waa nimankaa ku jira soo sheegnay baabu tasfiiqi fi salaa baabu bayaani xukmi tasfiiqi sacabtun xukunkiisa caddayntiisii ma ubaabyaha fi salaati salaadda dhexdeeda lagu sacabtumo tasfiiq iyo tasfiix labadaba waa la yidhaha xukunkan marka naagaha iskale siduu sheegi doono hadday marka salaadda inay dhex baraarujiyaan ay rabaan tasfiiq sida ay tasfiiqa ku samaynayaanna waxay tahay calaacasha meesheeda kore ayay waxay ku garaacayaan gacantan kale calaacasha baadinkeeda gacantan calaacasheeda baabacada cad ayay midda kale korkeeda ku garaacayaan saasoo kale waxaanaan arki doonnaa qaarkood inay leeyihiin culummada taabiciinta qaarkood labada laba farood ayay waxay ku garaacaysaa faraha saasoo kale qaala xadaanaa qutaybaة bnu saciid qaala ahbaranaa sufyaan can الzuhriyi can abi salmةa can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه ali waslm rasuulku waxau yidhi altasbiixu lirijaali wاtasfiiqu lلnisaa'i altasbiixu tasbiixda lirijaali raggaa iska leh wاtasfiiqu sacabdhowgana linisaa'i baa iska leh imaamu maalik isaga wuxuu ka dhigay xadiidkan nin iyo naag isaga wuxuu leeyahay subxaan allah unbay dhahayaan xadiidkanna ka waran marka isaga wuxuu leeyahy waxaa laga wadaa tasbiixda waxaa iska leh ragga yaa lagu yaqaanaaw sacabtunna naagaa lagu yaqaanaa yaana sacabtumin waayuu leeyahy macnihiisu marka xadiidka macnihiisu waxaa weeyaan shaqo naageed waaye sacabtumidda sacabdhowga sidaa darteed marka macnaha xadiis halkaas uu la aaday u tawjiihiyey laakiin axaadiid badan duruq kaleo xadiidka ku yimid aad diidayso ee xadiidkii ahaa nebigu uu yidhi idaa naabakum shay-un fi salaati haddii salaadda dhexdeeda arrin idinku yimaado falyusabbix الrijaalu waltusafiq الnisaa kamaa qaala sal slam naaguhuna ha sacabtumaan nimankuna subxaan allah ha yidhaahdaan marka nebigii baa markaas xadiidkaasaa caddaynaya macnaha loo jeedo ee sidaan ma aha mararka qaarkood laftirkeeda a'immada waaweyn waa iska dhici kartaa tawjiih ama sharax inuu iskaga shaad noqdo imaamka tawjiiha aad qaadanaysa laftirkiisa kaas inaad googoobato ma ahan oo kale waa inaa intaad fiiriso tawjiiha ugu saxsan oo axaadiidta kale waafaqayo inaad ka qaadato culammadu waxay yidhahdaan qofkii man tatabaca shawaada alculamaa culimmada meelaha ay shaadka ku tahay qofkii aruursado shar unbuu aruursanaa laakiin dad waxaa jira iyagoo ku socdo min baabi khaalif tucraf khaalif tucraf ma taqaanaa waxaa weeyaan dadku waxaynan aqoonin la imaawo dadka khilaaf waa lagu aqoona adiga marka ninkii saas yeeli jiray waay khaalif tucrafda diin ma galan meel marka culammadu hadday wax isku khilaafaan waxaa fiican inta la fiiriyo kan axaadiidta jamcinteeda iyo dalaaladeeda ugu dhowaan badan marka tawjiihiisa la raaco wxuu leey marka qaala xadaana alqacnabiyu qaala alimaam abu daawuud raximah اllah xadaana alqacnabiyu can maliki can abi xaasim ibni diinaar can sahl ibni sacad abu xaasim ibnu diinaaru hadda yidhi waa salamatu bnu diinaar abu xaasim waxaa badan abu xaasim can sahl abu xaasim can abi hurayra saaniidda waa lagu arkaa abu xaasimka abu hurayre ka wariya salmaana la yidhaha magaciisa haddaa aragta abu xaasim can abi hurayra salmaan abu xaasim can sahl bni sacdinna waa salamatu bnu dinaar laba waa kunyadooda isku mid can sahl bni sacdin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali waslama dahaba ilaa bani camr bni cawf buu tegey liyuslixa baynahum soo u heshiisiiya dhexdooda waxaanat isalaatu salaaddii baa soo gashay fajaءa almuadinu muadin marka salaaddii waa ka soo daahay nebiga islaax bayna annaas in jamaacada looga daahi karaa laga qaadanaya ayb fajaءa almu'adinu mu'adinkii baa yimid ilaa abi bakrin radia allahu canhu buu u yimid faqaala wuxuu yidhi waa bilaale atusallii biاnnaasi dadka ma tujinaysaa fauqiima aan ku aqimee markaas fauqiima sababiye waayo fa'da ayb maxaa yeele jumlada jumla waxaa weeyaan istifhaamaa galay wax shibhi nafyi ah baa ka hormaray ayb kaasay cuskanaysaa marka fauqiima waa la kordhigaya ayb riwaaya baa iyadu waxay tilmaamaysaa nebigu inuu yidhi haddaan soo daaho abubakar far dadka ha tujiyey waxaa laga qaadanaa marka meeshaan haddii imaamku soo daaho mu'adinku inuu qof inta yidhaahdo war salaadda ma aqimaayo mana tujine si aanuu dhihi karo qaala nacam buu yidhi haah fasallaa abuu bakrin abuu bakr ayaa tujiyey dadkii uu tukaday abuu bakr fajaءa rasuulullahi baa yimid sal اlه slam wاnnaasu wاlxaal annaasu dadkiina fi salaati ay ku jiraan ragcadii koowaad baa la maraayay marka fatakhallasa wuu soo dhexgalay nebiga sufuuftii buu dhex galay fatakhallasa sufuuftiibuu ka soo dhex baxay nebiga riwaaya marka tilmaamayso waa soo dhex jeexay sufuuftii xataa waqafa ilaa uu ka soo istaagay fi safi safkii fasafaqa annaasu dadkii baa sacab tumay oo gacmihii bay saa yidhaahdeen ayb wa kaana abuu bakrin abuu bakr wuxuu ahaa laa yaltafitu inuunan milicsanaynin fi salaati salaadda dhexdeeda falamaa akara annaasu dadka markay badiyeen atasfiiqa sacab dhowgii iltafata waa milicsaday fara'aa rasuulallaahi buu arkay sala allahu calayh waali wasalam fa ashaara ilayhi rasuulullaahi nebigiina waa u ishaaray oo saas buu yidhi joog waxaa laga qaadanaya qof tukana in loo ishaari karo oo inayn dhib lahayn fa ashaara ilayhi waa uu ishaaray an imkus makaanaka booskaaga joog ayb nin tukanaana inuu ishaaro bixi karo weliba ishaaro xataa wax lagu fahmi karo waa dhiibi karaa ayb hadday daru ishaaradu hadday adduunye iyo wax ku tacalluqaata waa la nacaya laakiin salaad maku jabaysa ishaaro qofka uu yani qofka wax ku bixiyo uuna keeni doonaa iyadoo laftirkeeda baabkeedan ugu tegi doona fa ashaara ilayhi rasuulu llahi sal ll slam wuxuu u ishaaray ay umkus nagaaw makaanaka booskaaga farafaca abuu bakrin abuu bakr wuu kor yeelay yadayhi labadiisa gacmood faxamid allaha ilaahay buu ammaano alxamdu lilah buu yidhi calaa maa amarahu kii ayuu alla uga mahad celiyey amarahu ou faray bihi maagaba rasuulullaahi ou faray sal slam rasuulka oo min daalika kaagaas ah maadaama nebigii yidhi iska joog booskaagii arrintaasu ilaahay uga mahad celiyey falama insarafa markuu gadoomay qaala wuxuu yidhi yaa abaa bakrin abou salaaddii ka dhammaaday marka waxaa la leeyahay marka ragcad koowaaday ahayd ama hadday ragcad labaad ahaa lahayd iyadu ragcad labaad hadduu ku jiri lahay ama ragcaddii saddexaad oo kale ee nebigu mar waxaa dhacday cumaan cabdiraxmaan ibnu cawf oon soo marnay ou isagoo dadkii tujinaayay nebiga uu soo daahayo uu yimid cabdiraxmaan oo dadkii imaam u ah hal ragcana tukaday ragcadii labaadoo nebiga ku soo gaaray isaga unbaa marka sidiis un meeshiisa unbuu isaga tukaday bacd alculamaa marka waxay dhahayeen ragco koowaad arrintan waa ku suurogelayn ragco labaad iyana maya saasoo kaley dhahayaan laakiin cumuuman waa iska bannaantahay iyada laftirkeeda ninku hadduu isaga hal raca hadduu soo daaho ragco lagala hormaray imaamkii maalan weysadii baaba ka jabtayoo nin ragca nin yacnii ragco lagala hormaray ayuu soo jiiday maalan markaasuu salaaddii isaga imaam noqday isagii hal ragca markay u dhiman tahay dadku salaadoodii waa dhammaatay ogow see yeelayaan marka ataxiyaadka unbay isaga suganayaan isaga ragcadiisiiu la imaanaya ataxiyaadkiibuu la imaana waa isla salaamo noqsanaya ayb qaar culammada ka mido arrintaa nebigeyba khaas u ahayd ay dhahayaan ninka damboo yeeli kara male haddii salaadda adiga lagaa horgalay imaam aad ahayd nin kale oo salaad dadka tujina iska tuko un waxbaha gelinooda qofka yacnii nebigay gaar u ahayd ibnu cabdilbar iyo saas inuu dhihi jiraan malaynayaafarafaca markaa wuxuu yidhi uma ista'khara abuu bakrin xata istawaa fi safi ilaa safkii uu ka galo wataqadama safkii kala sinmo wataqadama rasuulullahi sal l slam fasallaa waa tukaday falama insarafa qaala wuxuu yidhi abaa bakrin maa manacaka an tahbuta maxaa kuu diiday inaad sugnaato id amartuka markaan ku faray qaala abuu bakrin waxa uu yidhi maa lii ma kaana libni abi quxaafa maa kaana uma ahaanin libni abi quxaafa inaa abi quxaafa an yusalliya inuu tukado dadkii uu tujiye bayna yaday rasuulillahi sal slam rasuulka hortiisa inuu ku tukado uma habboona faqaala rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam dadkiibuu ku soo jeestay wuxuu yidhi maa lii ra'aytukum maxaan idiin arkay akartum inaad badiseen min atasfiixi sacabdhowga man naabahu qofkuu ku soo dariyo shay-un shay fii salaatihi salaaddiisa dhexdeeda falyusabbix subxaanallah ha yidhaahdo fa innahu idaa sabbaxa hadduu subxaanalaysto ultufita ilayhi waa lasoo milicsanayaa yacnii qofku waa la dareemaa wa innama atasfiixu linnisaa'i tasfiixa iyo sacabdhowgu naagaha iska leh imaam maalig marka tan buu qabsanaa isaga man naabahu baa layidhi manna nin iyo naag waa soo gelaya jumlada dambe wa innama atasfiixu linnisaa'na waa jumlo un tasfiixa sidiisa lagu diidaaya waa shaqo naageed camal la leeyahay salaadda in lagu dhex sameeyo aynan ahayn laakiin riwaayaadka kale diidayo nebigu falyusabix alrijaalu waltusafiq الnisaa qaala abu daawuud whada fi اlfariidati whada kan fi اlfariidati bay salaadda fariidada qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala anba'ana xamaad bnu zayd can abi xaasim can sahli bni sacdin qaal waa la yaqaana dadkan o dhan kaana qitaalun dagaalaa bayna bani camri bni cawf dhexdooda ahaaday fabalaga dalika الnabiya salى اllahu عalيh wali wasalam arrintaa nebigii soo gaartay faataahum waa u yimid liyuslixa baynahum se u heshiisiiye bacda duhri duhurka kadib faqaala libilaalin buu wuxuu ku yidhi in xadarat salaatu اlcasri salaad casr hadday timaado walam aatika aanan kuu imaanin famur abaa bakrin far falyusalli biاnnaasi dadka ha tujiye falamaa xadara markaa nebigu salaadda inay aad u welwelinaysa falamaa xadarat ilcasru casirkii markii ay timid oo yacnii ay soo xaadirtay adana bilaalun bilaal waa adime uma aqaama waa aqima uma amara abaa bakrin buu faray fataqadama waa hormaray qaala fii aakhirihi wuxuu yidhi idaa naabakum shay-un haddii shay idinku soo darriyo fi salaati salaadda dhexdeeda falyusabbix اrijaalu nimanku ha tasbiixsadaan oo nimanku maxay dhahayaan subxaana allah waliyusafix الnisaa'u naagihiina ha sacabtumeen xadiidkanna marka waa xadiid saxiixa kanaa marka imaam maalik ra'yigiisa xujo ku ah qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalid qaala abaranaa abulwaliid qaala abaranaa qaala akhbaranaa abulwaliid can ciisa bni ayuub qaal qowluhu atasxiixu lilnisaa qowluhu uu yidhi atasxiixu sacabdhowga linnisaa'i baa iska leh tadribu biisbacayni laba farood oo min yamiinihaa midigteeday ku garaacaysaa calaa kafiha alyusraa calaa casheeda bidix ayay ku garaacaysaa laba farood oo midigta ayay calaa casheeda bidix ku garaacaysaa marka waxaa weeyaan saxiixun maqduucun maqduuc saxiix maqduucu marka waxaa weeyaan dee mataabica mataabicu taabici warkiisu laakiin warka taabiciga waxaa weeyaan waa towjiihiisaa laga faa'iidaysana twjiihiisi iyo habka xadiidka oo u fahmay yaa laga ogaanaya o laga faa'iidaysanaya wbiاlah twfiq slى اlه وsلم عlى nabiyina mxamed وعlى alih sxb